warbixintan waxaynu ku eegaynaa wax ka mid a dhacdooyinkii ka dhacay dalka maraykanka tan iyo bilowgii sanadkan sii dhammaanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga mid ka mid a musiibooyinkii soo maray dalka maraykanka sanadkan wuxuu ahaa dabkii halakeeyey dalka maraykanka gaar ahaan magaalada fisqiga iyo fasaadka ku caanbaxday ee los angeles ee gobolka californiya taas oo sidoo kale ay ku noolaayeen dadka ugu dhaqaalaha badan dalka maraykanka inkastoo maraykanku uu si guud taageero dhan weliba uu la garab taagan yahay yuhuudda haddana waxaa la sheegay in magaaladan yuhuudda dhaqaalo badan looga aruuri jiray si ay u gumaado muslimiinta reer falastiin dabka iyo duufaanada rabbaaniga ah ayaana waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday tobanaan qof oo amerikaan ah halka ay ku barakaceen dad ka badan saddex boqol iyo lixdan kun oo qoys waxaana ku gubtay in ka badan kun gurye sida ay soo tebiyeen tirakoobyo la xidhiira dabkii los angeles dabkan ka kacay los angeles ayaana noqday kii ugu khasaaraha badnay abid ee soo mara dalka maraykanka iyadoo khasaaraha maaliyadeed lagu qiyaasay inta u dhexaysa boqol soddon iyo shan bilyan ilaa boqol iyo konton bilyan dowladda maraykanka ayaana awoodi weysay inay bakhtiso dabka iyadoo isugu keentay waxay haysay oo debdemis ah sida diyaaradaha iyo gawaarida debdemiska loo isticmaalo waana ay u taag weysay taas oo keentay inay gurmad ka dalbato dowladaha caalamka
exploding. Gas lines are on fire. Flames are coming back over PCH.
sidoo kale dabkan ayaa gubay oo basbeeliyey dhul baaxad leh iyadoo boqolaal higtar ay dambas ku noqdeen dabka ka kacay los angeles oo keliya maahan kuwa soo maray dalka maraykanka sanadkan sii dhammaanaya ee sidoo kale waxaa jiray dabeyle iyo duufaanna xoogan oo khasaare badan u geystay dalka maraykanka dadka muslimiinta ah ayaana aad uga farxay musiibooyinka rabbaaniga ah ee ku habsaday dowladdan dulmiga u saaxiibka ah dhibaatooyinka joogtada ahna ka wada dhulalka muslimiinta ah oo ay soomaaliya ku jirto allaha oo aan mooganayn waxay falayaan daalimiinta ayaa dab guuraya ku salliday los angeles oo lagu tilmaamo magaalada labaad ee ugu hantida badan maraykanka marka laga yimaado new york marka laga hadlaya adduunka oo dhanna waa magaalada afaraad dunida ee ay ku nool yihiin dadka ugu taajirsan magaalada iyada ah xaafadaheeda ugu hodansan ayaa burburay kadib markii uu allah ku salliday dab aan kala joogsi lahayn oo ay wax ka qaban weysay guud ahaan awoodda iyo imkaaniyaadka dowladda maraykanka oo sheegato inay tahay tan ugu awoodda badan dunida dusheeda wuxuuna allah halkaas naga tusay intiqaamkiisa rabbaaniga ah ee adduun iyo aakhiro intaba aanay uga badbaadaynin daalimiinta qaala allahu tacaala qad makaru aladiina min qablihim faata allaahu bunyaanahum min alqawaacidi fakhara calayhim asaqfu min fawqihim fakhara calayhim asaqfu min fawqihim waataahum alcadaabu min xaysu laa yashcuruun waqaala tacaala xataa idaa akhadat alardu zukhrufaha wazayanat wadanna ahluha annahum qaadiruuna calayha وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون waxaan allah ka rajaynaynaa inuu yahuudda iyo nasaarada u labalaabo ciqaabta iyo halaagga kana abaalmariyo xasuuqii ay kala kaceen walaalaheenna muslimiinta ah guud ahaan
ولا زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم
marka laga yimaado musiibooyinka rabbaaniga ah ee uu allah ku salliday dowladdan dulmiga ku caan ka baxday waxaa jira khasaarooyin kale oo ay gacmahooda isugu geysteen dilka iyo dhaca ayaana joogta ka ah gudaha dalka maraykanka bilowgii sanadkan sii dhammaanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waxaa iskudaydil ka badbaaday donald trump madaxweynaha hadda talada haya xilli uu u sacyinayey inuu ku guulaysto kursiga uu hadda ku fadhiyo waxaana xilligaas soo baxayay warar sheegayey in iskudaga dilka ah ka dambeeyeen xisbiga dimuqraadiga ah ee uu tartanka kala dhexeeyey inkastoo ay iska diideen kuluglahaanshaha falka lagu qaaran jir rabay trump dhaawac ayaana xilligaas dhegta midig ka soo gaaray trump waxaana rasaasta la rabay in lagu dilo trump ku dhintay hal ruux oo ku sugnaa goobta uu khudbada ka jeedinayey halka laba kalena ay ku dhaawacmeen toogashada donald trump lagu dhaawacay ayaana waxa ay ka dhacday gobolka pennsylvania markii la dhaawacayay trump wuxuu jeedinayay hadalkan
And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you uh, want to really see something that's said, take a look at what happened.
trump markii uu ku guulaystay tartankii uu la galay haweeneyda kamala harris ee ka socotay xisbiga dimuqraadiga islamarkaana noqday madaxweynaha dalka maraykanka wuxuu qaaday tallaabooyin mar kale jahawareer geliyey dalka maraykanka isagoo soo rogay amarro saamayn ku yeeshay nolosha dadka maraykanka tallaabooyinka oo trump qaadana waxaa ka mid ah canshuuraha lagu kordhiyey badeecadaha dalka maraykanka dibadda uga yimaada inkasta oo markii dambe ka laabtay in ka badan toban dal oo uu sheegay in muwaadiniintoodu aysan imaan karin dalka maraykanka iyo sidoo kale tarxiilka uu sheegay in lagu samaynayo dadka soo galootiga ah taas oo ay ka dhasheen bannaanbaxyo waaweyn oo gelgelay gudaha dalka maraykanka trump ayaana ku qasbanaaday inuu mar kale ka laabto go'aankiisii tarxiilka bannaanbaxyadan ayaana meelaha ugu badan ee ay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada los angeles ee gobolka californiya halkaas oo ay isugu soo baxeen kumanaan dad ah oo ka soo horjeeda siyaasadda trump kumanaan ciidamo ah ayuuna trump halkaa ku daadgureeyey isagoo sheegay inuu xorayn doono magaaladaas oo uu ku sheegay inay buux dhaafiyeen waxa ah oo ugu yeeray dad cadow ah oo ula jeedo dadka soo galootiga ah intii ay socdeen bannaanbaxyada maraykanka waxaa dhacay dilal kala duwan oo qaarkood lala xiriiriyey kuwo siyaasadaysan waxaana ugu weynaa dilka laba xildhibaan oo ka tirsanaa xisbiga dimuqraadiga kuwaas oo lagu dilay magaalada minnesota halka xildhibaan kalena lagu dhaawacay dilalka xildhibaanada ayaana la sheegay inay ahaayeen kuwo siyaasadaysan dilkoodana ay ka dambeeyeen xisbiga talada haya inkastoo trump uu beeniyey inay wax luga ku leeyihiin dilkooda isagoo sheegay inuu cambaaraynayo dilkooda laakiin warar kale ayaa sheegay in xildhibaanada inta aan la dilin ka hor ay qorsheynayeen bannaanbaxyo ka dhana siyaasadda trump dilka xildhibaanadan oo dhacay bishan dhammaadka ah ee dulxijo dhexdeeda ayaana mar kale bannaan ka keenay kala qaybsanaanta ka jirta gudaha dalka maraykanka tallaabooyinka uu trump qaaday intii lagu guda jiray sanadkan sii dhammaanaya waxaa ka mid ah safarkii uu ku tegay khaliijka carabta halkaas oo lacago balaayiin dollar ah uu kula soo wareegay trump ayaana safarkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu ku laabtay aqalka cad wuxuu ka bilaabay dalka sacuudiga oo si weyn loogu soo dhoweeyey halkaas sidoo kale maamulka al sacuud oo u saxeexay adduun lacageed oo gaaraya lix boqol oo bilyan trump ayaana isagoo ku faraxsan sida gacanta loogu geliyey lacagta muslimiinta wuxuu ka tegay sacuudiga wuxuuna safarkiisa ugu sii gudbay dalka qatar halkaasoo sidoo kale loogu sameeyey soo dhoweyntii sacuudiga la mid a ama ka sii daran qatar ayaana trump ku wareejisay balaayiin dollar isagoo dhoosha ka qoslaya ayuuna u sii jihistay dhanka imaaraadka carabta oo si la mid a sidii sacuudiga iyo qatar loogu soo dhoweeyey wuxuuna halkaas sidoo kale kula wareegay balaayiin dollar xilli ummad badan oo muslimiin ah ay wajahayaan dhibaatooyin dhaqaala darro haba ugu sii darnaadeen muslimiinta reer falastiin ayay xukaamta maqaarsaarka ah xoolihii muslimiinta u gacan gelinayaan cadowga islaamka trump markuu aruursanayo dhaqaalaha muslimiinta wax ixsaan ah ugama hayo bal wuxuu u arkaa inuu xaq u leeyahay maadaama uu meesha ku hayo maamullada ka dhisan khaliijka carabta oo uu ka difaaco dadka muslimiinta ah ee doonaya in la iska dulqaado xeryaha gumaysiga iyo kuwa ku daaban si kastaba ha ahaatee maraykanka ayaa wajahaya kala qaybsanaan siyaasadeed taas oo ka sii dartay tan iyo markii cajuuska trump dib loogu doortay inuu hogaamiyo dalkaas
والعداء الامريكي للمسلمين يكاد يشمل العالم الاسلامي كله وانظر الى العراق من التي دمرتها تدميرا واسلمتها للروافض الصفويين انها امريكا وانظر الى ايران الصفويه الرافضيه من التي تتواطأ معها في العراق والشام وافغانستان واليمن؟ وانظر الى جزيره العرب من تسرق بترولها؟ ومن سلطت عليها الاسره الفاسده المجرمه التي كشفت عن وجهها القبيح في محاربه الاسلام والمسلمين والتعاون مع اسرائيل انها امريكا. وانظر الى مصر من التي تدعم النظام المرتد الفاسد المجرم المنحط العميل لاسرائيل فيها انها امريكا وانظر الى فلسطين من زعيمه المجرمين في اغتصابها انها امريكا وانظر الى مغرب الاسلام من التي ربت ومولت وجهزت السفاح المنحط حفتر فيها انها امريكا ومن التي تدعم النظام المجرم الكسيح في الجزائر وتسرق ثرواتها انها امريكا ومن التي تشكل مع فرنسا حلفا صليبيا لقتال المسلمين في الساحل والصحراء وغرب افريقيا انها امريكا وانظر ايها المسلم الغيور على دينه الى الصومال وشرق افريقيا المسلم من التي تحول دون قيام شريعه الاسلام فيها ومن التي تنفق على قوات الغزو الصليبية فيها وتشاركها بمخابراتها وأموالها ومعلوماتها ورجالها إنها أمريكا
أمريكا لغير الله لن نركع نجاهد في سبيل الله لم نخضع ولن نخشع إلى أن يحكم الشرع له